bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamd وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin ama bacd waxaan sugayna kitaabkii kitaabu sunan lilimaam abi dawuud sulaymaan bn ashcaf asijistaniy raximah اllah qaala imaam kitaabu اlmasaajid ayaan ku jirnay abwaab اlmasaajid qال xdثna mحamed بن xاatim qal xadثna cubaydالlah بن muسى عan شhaybاn عan firاasi عan caطية عan iبni cmra qاal qaala ibn cmar waxa uu yidhi ina masjid النabiy slى الlah عalيه alي wsلm masaajidka nebiga kaanat sawaariihi tiirarkiisu waxay ahayd calىa cahdi rasuuli الlah sal اه slam waqhtigii rasuulka min juduuci الnkhli geedtimireedka jiridiisa aclaahu korkiisa mudallalun mid la hareeyey buu ahaa bijariidi nakli lagu hareeyey oo lagu wareejiyey korkiisa timirta laamaheeda uma markaa dabadeed innahaa nakhirad way baaliyowdayoo waa baaba'day waa duqowday fii khilaafati abi bakrin waqtigii abubakar khilaafadiisii fa banaahaa abubakar waa dhisay bijuduuci nakhli geedtimireedka jiridiisa ayuu ka dhisay wabijariidi nakhli iyo timirta laamaheeda uma innahaa nakhirad haddana way baaliyowday oo waa duqowday fii khilaafati cumaan waqhtigii cumaan fa banaahaa cumaan waa dhisay bilaajuri buu ku dhisay dhagax bulukeeti ah falam tasal ma aanay ka zuulin haabitatan inay tahay tu taagan oo sugan xata al'aan ilaa ay waqhtigan ayb xadiidka marka rijaashiisa moxamed ibnu xaatim ibni basiic albasri shaykhu abi daawuud ninkaa weeyaan iqatun yarwi lahu albukhaariyu wamuslim abu daawuud wannasaa'iyu cubaydullaahi ibni muusaa waxaa la yidhaha isaga laqabuhu baadaam cubaydullaahi ibni muusa alcabsi baadaam iqatun fiihi tashayuc ayaa ku jiray waa min kibaari shuyuukhi اlbukhaari oo marna bukhaari toosu uga wariyaa marna waasidha uga wariyaa can shaybaan shaybaan bni cabdiraxmaan annaxwi nisbatan ilaa naxwi bni shams waay ee ma ahan nisbo oo naxwada inuu yaqaanay laga wada ma aha nacam shaybaan bni cabdiraxmaan annaxwi nisbo oo marka waxay noqonaysaa dihniga wax usoo degdegaa khilaafsan daahir can firaas firaas marka firaas bnu yaxya hamdani alkhariqi saduuqun rubama wahim yarwi lahu asxaabu اlkutubi sita ayb can caiya caiyahan marka caiyat bnu saciid alcawfi caiyat bnu saciid alcawfi aljadali abulxasan saduuqun yukhdi'u kaiiran ayb wa kaana shiiciya mudalisan tashayucna waa ku jiray wa kaana yudalis waana ninka sida badan abi saciidin اlkhudri ka tadliisiye tafsiirka caطiya can abi saciid abi saciidin اlkhudri buu u ekaysiiyaa laakiin abu saciid alkalbi weeyaan ninkaa marka waa daciif si uu u qariyo ayuu can abi saciid dhihi jiray abi saciidka marka waxaa la moodayaa alkhudri saxaabiga ninkaa marka waa isagu saduuqun yukhdiu kaiiran ayb can ibni cumar waa saxaabiga macruufkao la yaqaano xadiidka marka riwaayata caiya caiya oo mudallisa ayaa cancaneeyey sidaa marka xadiidku waa daciif qaala xadaanaa marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa un xilliga nebiga in masaajidka geedaha geedtimireedkaas jiridiisa iyo laamihiisa iyo uu ka dhisnaa markii cumaanna dhagax in laga dhigay sidaasna waa axaadiid saxiixay ku sugnaatay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaari musadad bnu musarhad abوlxaسن الbaصrي qاala xadaثna cabdالwاariث huwa bnu سacيid التanuuri can abi التayaax can أنس bni maliki qaal qadima rasuulu الlahi sal اه slam nebigu wuxuu soo galay almadiinaةa madiino fanasla nebigu wuxuu degay fii culwi الmadiinati madiino korkeeda waxaa loo dabdiyey marka fii culwi الmadiinati bdmi اcayn bikasri اlcaynna waa loo dabdiyey fii cilwi الmadiinati labaduna waxaa weeyaan naaxiyat alcaaliya meesha madiine cawaalida layraa ayuu degay kore fii xayin xaafad yuqaalu lahum la yidhaahdo banuu camr bni cawf xaafad marka reer bani camr bni cawf ay deganaayeen ayuu marka nebiga ku soo degay markuu maka ka yimid waa oo hor lahaa xaafaddaa marka waa ragga masjidu qubaa xaafadda uu ku yaallo ayagaana deganaa qoladaas reer bani camr bni cawf fa aqaama fiihim waa nagaaday dhexdooda arbaca casharata leylatan afar iyo toban habeen ayuu agtooda nagaaday uma arsala ilaa bani najaar reer bani najaar buu u cid diray fa jaa-uu way u yimaadeen mutaqallidiina iyagoo markaa garwaaxaydsan suyuufahum seefahooda iyagoo seefahooda yacnii ay markaa xiran yihiin yay u yimaadeen fa qaala anasun reer bani najaarna nebiga waxay ahaayeen awowgiisay abtiyaal u ahaayeen marka cabdulmualib yay dhaleen reer bani najaar marka wuxuu yidhi uma arsala ilaa bani najaar fajaءuu mutaqalidiina suyuufahum faqaala anasun anas waxa uu yidhi fakaanii waxaad u moodaa anduru inaan fiirinayo ilaa rasuulillahi sal ll slam rasuulka calaa raaxilatihi xaal uu gaadiidkiisa korkiisa yahay wa abubakrin abuubakrna ridfahu uu yahay wa abuubakrina ridfahu uu yahay fangalkiisa oo gadaal uu ka saaran yahay daabadda wa mala'u bani najaar reer bani najaar jamaacadoodana xowlahu agaarihiisa ay socdaan xataa alqaa ilaa uu riday ay raxlahu waa gaadiidkiisii iyo alaabtiisii bifinaa'i abi ayuub abu ayuub alansaari barxaddiisa abu ayuub alansaari gurigiisa bannaankiisa ilaa uu gaadiidkiisi dhigay nacam oo hasha iyadaa meesha istaagtay marka wa kaana rasuulullahi sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo xaysu meel adrakathu salaatu meeshay salaadda ku haleeshuu ku tukanayey wa yusallii wuxuu ku tukanayay fii maraabidi alghanam ariga xeradiisa wainahu amara wainahu nebigu amara wuxuu amray bibinaa'i ilmasjidi masjidka dhismihiisa ayuu amray fa arsala ilaa bani najaar reer bani najaar buu u cid diray qaala waxa uu yidhi markaa fa arsala ilaa bani najaar qaala waxau yidhi yaa bani najaar reer bani najaarow haaminuunii igula gorgortama bixaa'idikum yacnii beertiinna haadaa tan ah xaa'id waa beerta dayrka leh waa beerta wareegsan oo markaa daydka iyo waxa ay ku wareegsan yihiin marka wuxuu yidhi igula gorgortama oo qiimaha ii sheega qiimaha aad ku rabtaan meesha xaa'idkiinna ii sheega fa qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaaranay laa natlubu annaga ma rabno oo ma dalbanayno amanahu lacagtiisa ilaa ilallahi ilaahay unbaan ka rabnaa an ka dalbanayna cid kale kama rabno waa ku siinay yani masjidka iyo faqaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi laa natlubu amanahu ma dalbanayna ilaa ilallaahi qaala anasun anas waxau yidhi wa kaana fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday maa aquulu lakum waxaan idin leeyahay weliba reer bani najaarda qabiilkao dhan ma wada leene wiilal baa lahay marka walaalo ahaa marka ayagaasoo nebigu marka ayagaasaa siiyey marka lacagna ma rabnay dhaheen waa ku celceliyey marka waxay yidhaahdeen maya laa natlubu amanahu ilaa ila allah qaala anasun wa kaana fiihi maa aquulu lakum dhexdiisa waxaa ahaa waxaan idin oranayo kaanat fiihi waxaa ahayd dhexdiisa qubuurulmushrikiina mushrikiin qubuurtood wa kaanat fiihi kharibun wa kaanat fiihi waxaa dhexdiisa ahayd kharibun dhul yacnii qarib oo baaba'san ayb oo godod iyo qarar iyo geedo meel ku waxaysan iyo dhul sidaa u kharaab ah wa kaanat fiihi dhexdiisa waxaa ahayd naqlun timiro geed timiraadyo fa amara rasuulullahi sal lla ly slam nebiga wuxuu amray biqubuurilmushrikiina mushrikiinta qubuurahooda fanubishad waa la faagay oo bilkharibi buu amray dhulkii dudunsanaa fasuwiyad waa la simay oo dhulkii isaga dhan baa la simay oo binaqli geedihii buu amro geedihii ayuu sha'nigooda amar ka bixiyey faqudica waa la jaray fasufifa marka waa la safay fasufifa annaqlu geedtimireedkii waxaa la safay qiblata almasjidi masaajidka qibladiisii baa la dhigay wa jacaluu waxay yeeleen cidaadatayhi labadiisa koone labadiisa dhinac xijaaratan dhagax bay yeeleen masaajidka yacnii labadiisa dhinac xijaaratan bay yeeleen dhagax wa jacaluu waxay gudagaleen yanquluuna inay qaadayaan oy naqlinayaan ay guurinayaan asakhra dhagaxda wahum iyaga oo yartajizuuna marka rajas iyo samaynayo wanebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiguna macahum ou la jiro wayaquulu ou dhahay allaahuma laa khayra ilaa khayru alaakhira allaahuma yaa allahu ilaahu laa khayra khayr ma ahaninoo ma jiro ilaa khayru alaakhira aakhiro khayrkeed ma ahane fansur ilansaara waalmuhaajira fansur ilaah u gargaar alansaara ansaar iyo walmuhaajira iyo muhaajiriinta ilaah u gargaar dhismihii markay galeen waay yani sidaas ay marka ku howl yani ay hawsha ku fududaysanayeen xadiidkan marka masaajidka nebiga siduu ku dhismay wuu ka hadlayaa madmuunkiisuna waxaa weeyaan nebiga markii ugu horreyso madiine u yimid masaajidka dhismihiisa ayuu bilaabay marka inuu ahmiyad leeyahay masaajiddu ay ahmiyad dadka muslimiinta dhexdooda ay ku leeyihiin oo hadday meel joogaan masaajid inay leeyihiin inay ku tukadaan oo ilaahay ku caabudaan wax ugu horreeyo ka fakaraan inay masaajidda ay yihiin ka labaada kale oo xadiidka yani ku jira waxaa weeyaan masaajidda haddii marka dad dhulku hadday dad leeyihiinna in dadkaas candhiibi nafsin looga qaato ama laga gato ama markaa yani iyagu markaa waqaf ay bixiyaan oon laga xoogin oon masaajidda meel yacni dhul la xoogay aan lagu dhisin masaajid mincan tan kale marka waxaa laga qaadanayaa oo kale haddii marka meesha qubuur saasoo kale qubuur iyo masaajid inaan laysu geynin haddii marka qubuuruhu ay yihiin qubuuro mushrikiin oo hadda cid inay tacdiimisaba aan laga rajo qabin ibnu xajar saasuu leeyahay xadiidkan iyo ma isdiidayaa nebigu inuu diiday masaajidda qubuuraha in laga yacnii masaajidda iyo qubuuraha in laysku dhex yeelo nebigu waa reebay haddana xadiidkan wuxuu tilmaamayaa meel mushrikiin qubuurahood ahayd inuu inta ka bixiyey uu ku masaajid ka dhigay nebiga sal alla ly slam marka haddii qabriga laga bixiyo masaajidka masaajidnimadiisii waa jirtaa dabcan oo nahyiga waxaa weeyaan marka masaajidka qubuur ku yaallaan in lagu tukadaa ma bannaana masaajid in laga dhigtaana ma bannaana intaasoo xadiidoo labaatameeyo gaarayuu nebiga ku reebay calayhi salaatu wasalaam laakiin haddii qubuurihii laga bixiyo masaajidka ee masjid keligiis laga dhigo waxay noqonaysaa marka in lagu tukan karo goormaa laga bixinayaa marka haddii meesha de qabriga ou lahaa awel oo yacni qabrigu uu ku soo horreeyey in laga baxshaa marka qabrigii ma aha masaajidkaa laga daynayaa meeshaas haddii marka masaajidku uu yacni meesha ku yaallay oo dhul masaajidka leeyahay oo ahaa oo markaa qabriga la soo geliyey haddii ruuxa ruux muslima uu yahay waa laga bixinayaa qabrigiisa meel kaleo qubuuraha muslimiinta lagu duugayaa qabri la faagaan wax dhiboy leedahay ma laha oo in inta la faago meel kale la geeyo lagu duuga lafihiisa wax baasa ma lahan bal xataa fiqigu wuxuu leeyahay haddii dahab yar wax yaroo dahaba oo nin leeyahay haddii lagula duugo meydka oo qabriga yacnii qof haddii inta la duugo shakhsi xoole uu leeyahay qabrigaa lagula aaso ee qofkii uu yidhaa xoolahaygii baan u baahanaya waa loo faagayaa waa loo faagayaa waxaa kaluu leeyahay yacnii fiqigu sidoo kale ay culammadu ay leeyihiin haddii qofku uu qabrigii qabrigu u meesha ku horreeyey dabcan labadan kii kale xaq lahaa unbaa la siinayaa haddii dhul aanu lahayn oo qabriga yacnii si booli a loogu aasay oo kalena ninkii iska laha hadduu yidhaahdo dhulkaygan u baahanaya inay qabrigan iiga bixiya waa la faagayaa qabriga muslim waaye iyo yacni saanu ahay iyo male haddii marka ashyaa adduunya qubuurta in loo faago loo loo ruqseeyey qidca dahaba iyo nin dhuluu leeyahay xaq bani aadan iyo xaqulaahiyaa ka muhiimsan ha ahayn haddii qabriga in lagu fidnoobaayo laga cabsanayo ama uu masaajid ku dhex yaallo in inta laga bixiyo si karaamo leh dabcan meyd muslim waaye lafihiis inta la qaado marka lagu aaso meelaha qubuuraha marka muslimiinta la geeyo wax dhibay leedahay male cumar radiallaahu canhu xilligiisii nin la dhihi markii ciraaq la furtay daaniyaal qabru daaniyaal daaniyaalkaas marka nebi buu ahay qaar baa dhaho qaarna wuxuu ahaa nin saalixa la yidhaahdaa ayaa sariirtiisa isagoo ninkii waxaa la arkay sariir yacnii iyo sanduuq iyo wax ay ku sameeyeen isagoo yaallo markii la arkay ninkan yaa waay daaniyaal weeyaan qabri ninkii intaasoo sano ka hor dhintay oon isbeddelin oo marka cumar wuxuu yidhi ninkan ha la qaado saddex-iyo toban qabri ha la faago magaalada dhexdeeda marka si aan loo garanin ha laysku markaa habeen ha la aaso yidhi xilli habeen ah ha la duugo si aan meeluu ku duugan yahaba loo aqoon waayo marka ibnu kaiir wuxuu leeyahay wuxuu sidaa u yeelay cumar tacmiyatan liamrihi in dadka amarka arrintiisa uu ka qariyo si dadku aanay u caabudin hadhow oo aysan uga dhiganin wax ay markaa ku fidnoobaan marka xaqullaahiyaa ka weyn xaqa dadka marka haddii la bixiyo meel kale lagu aaso masaajidda laga dheereeyo wax bannaan waa in la dumiyaana wax dhibay leedahay malaha bal xadiid muslim ku sugan cali wuxuu nebiga ku amray alaa alaa abcaduka calaa maa bacanii calayhi rasuulullaahi wixii nebiga ii diray makuu diraa buu abulhayaaj ku yidhi allaa adaca qabra mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timhaalan ilaa damastuhu inaanan ka tegin qabri la kor yeelay oo taaka ka badan la yeelay ilaa inaan dhulka inaan simo oo aan hal taaka ka soo reebo saasaa nebiga ii amray buu leeyahay xadiid ku sugan imaam axmed uo warinayana nebigaaba wuxuu yidhi yaa baxo magaaladan madiino galo qabri taaka ka badan oo taagan aanu aan soo arkin ilaa soo dudumiye yaa sidaa yeelayay nin asxaabta ka midaa yidhi ana yaa rasuula allah anaa samaynayo markuu kacaybu wuxuu is yidhi xoogaa reer madiinoou ka xishooday oo ka cabsaday wuu iska fadhiistay marka cali baa marka wuxuu yidhi rasuulka ilaahi anaa samaynayo yidhi waa baxay hal qabri kama tegin nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow qabri kama soo teginuu yidhi ilaa waa soo waa soo simay buu yidhi sidii sharciga ahayd baan ku soo celiyey markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintaas marka uu soo dhoweeyo ku ammaanay tan marka iyada qubuuro hadday mushrikiin yihiin qubuuruhuna de xurmo ayagumaba le awalba yani marka in layska saaro meel kale layska geeyo oo si kale loo asturo yaa weeyaan nacam haahay qabriga hadhow meeshu in qabri ahaan jirtay waxba ka dhibi maysa qabri daahiroo muuqdo umbaa waxaa weeyaan ayaa masaajidda wax ka dhibaa nusuusta arrimahaasna wax cusub maahna wax aad u tiro badan waaye xataa qaala alimaamu shaafici ilaa uu yidhi waxaan arkay yidhi qubuurta muhaajiriinta oo aan la dhisin oo nuuradyeysnayn oo caadi iska ah baan soo gaaray oon maka ku arkay buu yidhi wa ana akrahu an yucadama makhluuqun xataa yujcala qabruhu masjidan anna waxaan nacayaa buu yidhi in qof makhluuqa la weyneeyo ilaa qabrigiisa masaajid laga dhigo makhaafata alfitnati calayhi wacala annaas fitnan asagana uga cabsanaa dadkan ka dambeena uga cabsanaa marka tacliilka shaaficina mee waa kaas marka cillada shaafici qubuuraha in loo dhiso loo diidayo ama masaajidda looga dhigo oo u diidaa waa tacdiimka waan taasaa waafaqaysa marka qowlka shaafici wa kaanat marka in masaajidda markaa sidaa laga dhigan karo haddii laga baxsho qubuuraha in masaajidkii marka ay laga dhigan karaan قال xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna حmاd بن سلمة عن أbي التyاح عن أbي التyاح عن أنس بن مالك qاal kana mوضع الmasجidi masaaجidka mowdiciisu wuxuu ahaa meesha masaajidka yani xaa'idan buu ahaa beer deyr ku wareegsan libani najaar u sugnaatay reer bani najaar fiihi xarfun beero ayaa ku yaaleen wa nakhlun baa ku taala timir geetimireedyo wa qubuuru lmushrikiin iyo mushrikiin qubuurtooda faqaala rasuulu ullahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi aaminuunii bihi igula gorgortama faqaaluu waxay yidhaahdeen laa nabqii bihi amanan laa nabqii bihi ku dalbi mayno isaga amanan lacag wax qiimo iyo lacagah ku dalban mayno faqudica annaklu geetimireedkii baa la jaray wasuwiya alxaru beertiina marka waa la wasuwiya alxarhu beertiina marka waa la simay iyo dhulkii waa la geed qaaday wanubisha qubuuru lmushrikiinana waa la faagay wasaaqa alxadiida waqaala waxa uuna yidhi fakfir makaana fansur meesha allaahuma laa khayra ilaa khayru laakhira fansur ahayd fakfir buu yidhi marka tanna inay masaajidka isla dhiseen oo nebiga laftirkiis wax ka dhisay masaajidka oo asxaabta ay wax ka dhiseen iyo marka howl la qabanayo kale in wax yaroo yacni marka rajas ah inay bannaan tahay geeraar ama gabay iyo sida dadka hawsha ugu fududaato laysku hawsha yacni lagu fududaysto in sidaa ay bannaan tahay ayb qaala muusa wuxuu yidhi xadaanaa cabdulwaari binaxwihi wa kaana cabdulwaari yaquulu wuxuu dhahaya kharibun wa zacama cabdulwaari wuxuu sheegay annahu afaada xamaadan hada alxadiida inuu u faa'iideeyey ayb meesha xarun ah kharib buu isaga riwaayadiisu saasay ahayd marka habkii masaajidka uu ku dhismana waa kale baabu itiqaadi اlmasaajidi fi اduur masaajidda xaggee laga dhisanayaa marka halkan taasuu gelaya baabu itiqaadi اlmasaajidi masaajidda samaysashadooda ayuu u baab yahay caddaynteeda fi duuri xaafadaha laga samaysto adduur waxaa weeyaan meelaha la degan yahay oo dadku degan yihiin degaanada ah in masaajidda meelahaas laga dhiso meel marka aan la deganayn haddii masaajid laga dhisay yaa ku tukanaya yani sunnada marka waxay tahay xaafadaha la degan yahay in laga dhiso qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa abu kurayb weeyaan qaala xadaanaa xusayn bnu caliyin can zaa'ida zaa'idaة bni qudaama abu salt can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata qaalat waxa ay tidhi amara rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam rasuulku waxa uu amray bibinaa'i ilmasjidi masjidka dhismihiisa ayuu amray nusakda qaar bibinaa'i ilmasaajid bay dhigayaan fi duuri buu ku amray yacnii meelaha eed can caaشhaةa qaalat waxay tihi amara rasuulu llahi an zaa'idata can hishaam bn curwa can abihi can caaisha qaalat amara rasuulu llahi salى اllahu عalيh ali waslm rasuulku waxa uu amray bibinaa'i اlmasjidi masaajidka marka in la dhiso ama masaajidda in la dhiso fi duuri xaafadaha laga dhiso wa an tunadafa in la nadiifiyo watutayaba la barafuumiyo la udgiyo yani in la udgiyo masaajidda xadiidkan marka isagoo mursalana waa la wariyey ibnu cuyayna iyo cabda iyo wakiic iyo mursal isagoo ay wariyeen can curwa iyadoo aan caaisho la sheegin zaa'idatu bnu qudaame iyo maalik bnu sucayrna isagoo mutasilay wariyeen fasaxa mursalan oo mutasilan mursal ahaan iyo mowsuul ahaan baa u ansaxay xadiidkana waxaa laga qaadanaya in masaajidda laga dhisa meelaha la degan yahay nebigu sidaa inuu amray iyo in masaajidda la nadiifiyo oon la wasaqaynin in haddee yacni la nadiifiyo oo wasaqda yani laga nadiifiyo wasaqdana aan la keenin dabcan watudayaba in marka la udgiyo oo wax udgaaya loo shido oo la carfiyo marka masaajiddii qaala xadaanaa moxamed ibnu daawuud ibnu sufyaan moxamed ibnu daawuud ibnu sufyaan maqbuulun ayb lam yarwi canhu ilaa abu daawuud abu daawud unbaa ka wariyey keliya qال xadaثna yaحyى yعni بن xasaan qala xadaثna sulayman بن muسى sulayman بن muسى الكuفي qala الإmam الbخhariي munkr الxadيiث وqala xaaفiظ yani xaafidkuna waxa uu yihi layin الxadيiث qala xadaثna jaعفar بن sacd بن samurة jaعfar بن sacd بن samurة laysa bاlqawiyi oo ضaciif isagana qaala xadaanii khubayb bnu sulaymaan can abiihi sulaymaan bni samura can abiihi samura qaala inahu kataba ilaa abiihi inahu isaga kataba ilaa abiihi aabbihi buu u qoray ilaa baniihim oo idin dhiga saasaa iinahu samura kataba wou qoray ilaa bnihi wiilkiisa u qoray ilaa baniihina nusaqaa dhiga ama bacdu faina rasuula اllahi sal ا slm rasuulka kaana yamurunaa wuxuuna amri jiray bilmasaajidi masaajidda sha'nigooda an nasnacahaa inaan samayno fii duurinaa xaafadaheenna aan ku samayno wanuslixa aan hagaajinno sancatahaa farsamadeeda wanudahirahaa aan dahirno xadiidkan haytami iyo showkani waa saxiix yeeleen laakiin xadiidkan kan hore kan horaa looga kaaftoomayaa oo isagu yanii uu wax ku noqonayaa ama hadda sanadkan waa sanad aad u jiran waay rag badan oo ninka ugu roon waa maqbuul ragga ugu roon kuwa horo dhan inta kale laysa bilqawiyi mid lagu tarjamay iyo mid munkarulxadiid cibaarada imaamu lbukhaari iyo munkarulxadiid cibaaro culus waay oo xataa mutaabacay shaahid aan gelayni hadduu munkarulxadiid yiraa imaamu lbukhaari raximah ullah ayb marka laakiin mid ka horaa yani toosan sheekh ilalbanina wuxuu yidhi wbikulli xaalin hada isnaad mudlim laa yanhadu bixukmin xadiidka isnaadkan misrkisnaad mudlima weeyaan oo aad u jiran xugunna ku istaagi maayo wax xugun ka dhalan maayo laakiin kii hore marka uu dabcan xadiidkaasaa saxiix kaasaana macnihii kan uu sheegayey sheegayo baabun fi الsuruji fi اlmasaajidi soo idin dhigaa meeshaas baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi suruji fi lmasaajidi yacnii masaajidda iftiinka la iftiimiyo fisuruji iftiiminta oo yani faynuusya loo shido fi lmasaajidi masaajidda masaajidda yacnii in la iftiimiyo tanwiirka yani iftiimintaa loo jeedaa ay istixbaabu tanwiiri اlmasaajidi bisuruj masaajidda in la iftiimiyo sunnanimadeeda lagu iftiimiyo yacni faynuus iyo wax lamida nalal iyo kale masaajidda loo yeelo ayb qaala xadaanaa nufayliyu qaala xadaanaa miskiin miskiin ibnu bukayr saduuqun yukhdi waqiila kaiiru اlkhaطأna waa la yidhi can saciid bni cabdilcasiiz saciid bni cabdilcasiiz atannuuqi addimashqi hiqat imaam sawaahu axmed bilawsaaci imaam axmed waxuu la simayba awsaaci waqadamahu abuu mushir abuu mushirna waaba ka hormariyeyba awsaaci buu ka sii hormariyey nin weyn buu ah marka ninkan ayb laakinahu اkhtalata fii aakhiri amrihi yarwi lahu اlbukhaariyu fi اladab wamuslimun wاlarbaca can ziyaad bni abi sawda زiyاad بن أbي sawdة الmqdسي أhو cثmaan ثiqة yarwi lahu أbu dawuud بن maaجة can maymuunة mowlaaة النabiي salى الlahu عalيه وaلi wsلم maymuunadan marka waa maymuunaة binti sacda lahaa maymuunaةu bintu sacd أw bintu saciid khaadimi النabiي sal اه ly slam nusakda qaar waxay qorayaan khaadimkii nebiga dhalay iyada saasoo kale ad moodaa qaarna waxay dhigayaan taqriibka nuskhdiisa khaadimaة النabiي sal اه ly slam nebiga midii u adeegaysa calى kuli xaal waa صaxaabiyad annahaa qaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi aftinaa noo iftoo oo noo jawaab fii beyt almaqdis beyt almaqdis waxaa loo dabdiyaa sidaan bifatxi اlmiim waiskaani اlqaaf wa kasri daal maqdis waxaa kaloo loo dabdiyaa beyt اlmuqadas beyt اlmuqadasna waa loo dabdiyaa oo qaafka in la kordhigo daalka la shido wa an yuftaxa marka noo jawaab markay leedahay baytalmaqdis waxay u jeedaa waxay ogeyd in waagii hore baytalmaqdis qiblo ay ahayd laga soo wareejiyey oo markii dambe kacbadaha loo jeesta la yidhi wax kale oo fadiilo ah ama yacnii aadidiisa ah ama yacnii ku tukashadiisa ah bal ka warran waa wax ay leedahay haddii qibladiisii la bedelay axkaam kale miyaa jirtay saas marka shaniga baytalmaqdisay su-aalaysaa faqaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxauu yidhi ituuhu taga fasalluu fiihi ku tukada taga oo ku tukada wa kaanat ilbilaadu bilaadu waxay ahayd idaaka waqhtigaasi xarban dagaal baa jiray markaasna oo isu socodka dadka ma fududayn fain lam taatuuhu haddaydan imaanaynin watusalluu fiihi aydan ku tukanaynin fabcasuu dira bizaytin saliid saliiddaa waag hor wax lagu shidan jiray gaaska waa un mansilati gaas ama nafto un wahay bizaytin yusraju lagu shido fi qanaadiilihi yacni faynuusyadiisa ayb marka halkan xadiidkan baa marka abu daawuud shardigiisa muwaafiq noqday nacam axbaabkan ku soo arooray ayb marka in la tegi karo isaga yani axaadiidta oo ku soo aroortay oo la aadi karo loo safri karo laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid baa sheegaayo in salaad loo aado lagu cibaadaysan karana way bannaan tahay iyada laftirkeeda oo haddii la taga masaajidka addi salaad waa lagu tukan axaadiidta qaarna waxay warinayaan salaadda lagu tukadaa shan boqol inay tahay shan boqol oo salaadood inay u dhiganta qaar baa tilmaamaya laakiin inay wax ku jiraana dhici karto dayb wax kale marka isagu ma leeyahay de si kale yacni maxaa kaloo ku jiro waxaa weeyaan xadiidkan isagu waa daciif nacam oo baabka uu ku keenay ma ahan baab yacnii waa baab marka qaybtan marka qanaadiisha iyo ku saabsan hurinteeda waxba yacnii saxiix kama ah ayb ibnu maajahna xadiidka waa wariye wuu soo saaray ayb marka waxaa dhici karta miskiin ibnu ninkan miskiin ibnu bukayrkan in marka cilladu uu yahay masjidkan marka masjid اlaqsa ama yani beyt maqdis isaga marka xaram ma yahay sida saxaaxa xaram ma aha xaramka waa laba keliya un xaramka madiine iyo xaramka makawa laakiin beytlmaqdis isaga xaram ma aha xaram macnaha axkaam kaloo wata dabcan oo xaram ah maka iyo madiina adduunyada ka jirto xagga fadiilada labadaa masaajid masjid ulaqsa baa soo raaca laakiin isaga xaram ma aha oo geedihiis haddii la jaro iyo haddii yacnii wixii inta xaaraam ku ahaa xagga xaaraam kuma aha hay ayb marka xaram saddexaad isagu ma aha muslimiintu marka laba xaram un baa jirta baabun fii xasal masjid baabun ay haadaa kani baabun baabun yan fii xasal masjidi masaajidka quruurixiisa yacnii masaajidka quruurixiisa maxaa ku soo arooray iyo halkan uga hadlayaa dhagaxda masaajidka quruuraxa ah masaajidka taallo qaala xadaanaa sahl bnu tamaam sahl bnu tamaam saduuqun yukhdi saas ugu tarjamay qaala xadaanaa sahlu bnu tamaam bni baziic qaala xadaanaa cumar bnu sulaym huwa saduuqun lahu awhaam qaala xadaanaa cumar bnu sulaym albaahiliyu can abilwaliid abilwaliidkan waxaa l abilwaliid can ibni cumar abilwaliid can ibni cumar huwa nasiibu ibni siriin nasiibu ibni siriin abu xaatim wuxuu yidhi abulwaliidkan mowlaa rawaaxa mowlaa rawaaxa ibnu xajarna wuxuu yidhi wahuwa arjaxu kaasaa raajaxsan huwa majhuulun waana majhuul abulwaliidkan marka waa mowlaa rawaaxa waana majhuul sida raajixa saas qaara marka abulwaliidku magac kale ku sheegaayo qof kale ku sheegaayo laakiin saana raajixa qaala sa'altu bna cumar marka abulweliid ibni cumar ka warina haddaa aragta mowlaa rawaaxa weeyaan waana majhuul qaala sa'altu bna cumar can xasa aladii fi lmasjid waxaan su'aalay dhagaxda masjidka taallo dhexdiisa ah faqaala waxa uu yidhi muqirnaa waana la roobayey daata leylatin habeen habeen baa roob da'ay faasbaxat ilardu dhulkii wuxuu noqday mubtallatan mid qoyan fajacala arajulu qofku wuxuu gudagalay ya'tii inuu la imaanayo bilxasaa quruurax fii thawbihi maradiisa uu ku soo qaadayey fayabsuduhu oo markaa uu ku fidinayo taxta hoostiisa u dhiganayo tou dhagax faraqiisa ku soo qaatay ayuu ku shubaayay meesha markaas ku tukanayeen oo meeshaa fariisanay falamaa qadaa rasuulullahi sal alla cl slam rasuulka markuu dhammeeyey asalaata salaadda qaala waxuu yidhi ma axsan haadaa alla wanaagsanaan badanaa midkan waxaan aad samayseen oo masaajidka inaad quruurax keentaan fiicnaan badanaa buu yidhi xadiidku marka waa daciifoo ninkan majhuulka ku jiro abulweliid qaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaana abu mucaawiya wa huwa abuu mucaawiyata dariir moxamed bnu khaasim wawakiicun qaala akhbarana alacmash can abi saalix wahuwa abu saalix asamaan zayaad qaala kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray ina arajula ninku idaa akhraja alxasaa hadduu bixiyo quruuraxa min almasjidi uu ka bixiyo yunaashiduhu yacnii ilaahay buu ku dhaargelinayaa dhagaxu nacam oo waxau yacnii yunaashiduhu yas'aluhu billaahi anlaa yukhrijahu ilaahaybu wuxuu ku dhaarinayaa inuusan bixinnin ayb dhagaxii baa hibinayo hay bixinnin dhahayo nacam xadiidka marka abi saalix asamaan waa taabici kaana yuqaalu buuna ka cabiray waxaa la dhihi jiray buu marka xujo kuma sugna taasoo kale kaana yuqaalu ina arajula idaa akhraja alxasaa haddii uu bixiyo min almasjidi uu ka bixiyo yunaashiduhu isagoo marfuuca waa la wariyey laakiin isnaad daciifa lagu wariyey yunaashiduhu ay yas'aluhu billaahi anlaa yukhrijahu yunaashidu billaahi anlaa yukhrijahu wuxuu ku dhaarinaya marka in ilaahay buu ku dhaargelinayay inaanu bixinin qala xadaana mxamed bnu isxaaq abu bakrin yani saakhaani wahuwa iqatu habtun yarwii lahu muslimu wlarbaca qaala xadaana abu badr shujaacu bnu lwaliid abu badr shujaacu bnu lwaliid bni qays asakuni abu badr saduuqun waric lahu awhaam qaala xadaana shariikun shariigan marka waxuu u muuqdaa shariiku bnu cabdilaahi شhريك بن cبداللahi النمrي qال xadaثna أbو xusayn أbو xusayn cثmaan بن caaصم أbو xasiin أbو xusayn ii dhigaa ma ah أbو xasiin yh xasiin waa khalad waxaa lagu dabdiyey bifatxi الxاa وakasr الصaadi أbو xasiin abu xasiin cuثmaan bnu caasim abu xasiin iqatun habtun sunniyun iqatun habtun sunniyun rubamaa dallasa yarwi lahu asxaabu اlkutub الsitta ayb abu xasiin waa marka ninkaas can abi صaalix wahuwa samaan can abi hurayrata qaal can abi hurayrata qaala abu badrin kor u laabtay abu badrin waxa uu yidhi uraahu waxaan u malaynayaa qad rafacahu ila الnebiy sal ا l slam nebiga inuu u kor yeelay qaala waxau yidhi ina alxasaata dhagaxa quruuraxa latunaashidu aladii yukhrijuhaa latunaashidu way dhaarinaysaa oo allay ku dhaargelinaysaa alladii midka yukhrijuhaa bixinayo min almasjidi ka bixinaayo muxuu ku xukuma xadiidka haahe midka marfuuca uu sheegaya kan waaye rafcigiisaana lagu shakisan yahay ayb baabu kansi اlmasjidi masjidka xaaqidiisa xukun ku soo aroora caddayntiisii uu baabay masaajidka in la xaaqo qaala xadaثna cabdالwahaabi bn cabdالxakm wahuwa abulxasan alwaraaq iqaة yarwi lahu abu daawuud wالtirmidiyu والنasaaئiyu qaala xadaثna cabdالwahaabi bn cabdالxakm alkhazaar qaala xadaثna cabdاlmajiid bn cabdاlcaزiiz bn abi rawaad wahuwa saduuq yukhdi wakaana murjian saduuqu yukhdi wakana murji'an afrada bnu xibbaan faqaala matruuk ibnu xibbaan waxuu gaarsiiyey matruuk aad ugu xadgudbay marka matruuk ma joogo waa saduuqun yukhdi marka can ibni jurayjin ayb can ilmuطalib ibni cabdillaahi bni xandab ibni jurayj waa cabdilmalik ibni cabdilcaziiz ibni jurayj can ilmuطalib ibni cabdillaahi bni xandab wa huwa saduq kahiir الtdliis wاlirsaal yarwi lahu اlbukhaariي fi juزءi اlqira'ة وaasxaabu sunan اlarbca can anas bni maliki qaal halkan marka bukhaari wuxuu yidhi la aclamu lilmuطalib bni cabdillaahi samaacan can axadi min asxaabi الnabiy sal ا slam imaam اlbukhaari marka wuxuu yidhi cid mualibkan muطalib bni cabdillaahi cid saxaabada ka mida oo wax ka maqlay ma ogi buu yidhi walidaalika xadiidka waa munqaطic inqiطaac baa ku jira bayn اlmuطalib iyo anas qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wslam wuxuu yidhi curidat calaya waxaa la ii soo bandhigay ujuuru ummatii ummaddeeda ajaryaalkeeda xata alqadaatu saxarka xataa shayga yarka ah saxarka ah yukhrijuhaa uu bixinayo alrajulu ninka min almasjidi uu ka bixinayo wa curidat calaya dunuubu ummatii ummaddeeda dunuubteeda la ii soo bandhigay falam ara ma aanan arkin denban denbi acdama ka weynin badan min suuratin suuradoo min alqur'aani ka mida ow aayatin ama aayad uutiyahaa la siiyey rajulu nin uma markaa dabadeed nasiiha uu iloobay ka xun ma aanan arkin xadiidkan marka waa daciif weyaan inqiaaca ku jira una ciladiisu ay tahay inqiaacaas bayna almualib wa anas laakiin in masaajidka la xaaqo waxaaba u deliila xadiidkii bukhaari uu warinayay gabadhii masaajidka xaaqi jirtay dhimatay oy saxaabadu xilli habeena dhimatay waa iska duugeen asxaabta nebigaa soo kicinina isdheen waqtigaa xilli habeena waay nebiga waa kii tabayo uu yidhi markaa aawa gabadhii masaajidka xaaqi jirtay yaa rasuulallah maatad way dhimatay waana duugnay afalaa aadantumuunii buu yidhi maxaa ii soo ogeysii weyseen buu yidhi waa baxay qabrigeedii buu tegey janaasuu kusoo tukaday rasuulka sal l slam marka qofkaa fadliga wuxuu ku gaaray masaajidka uu ka shaqay jiray iyo masaajidda yanii fii buyuutin adina allahu an turfaca masaajiddii marka in la kor yeelo in la dhiso nadaafadooda dahaaradee yanii dahaaradeeda la ilaaliyo la udgiyo waxaaso dhan baa soo gelaya axkaamtan marka masaajiddana uqfuhsi oo a'immada yanii shaykhu alxaafid ibn xajar shuyuukhdiisa ka mid ahaa yaa kitaab weyn ka qoray tashiilu zuwaar fii في يعني زوار المساجد saas oo kale kitaab la yihahdo ka qoran ayb axkaamta marka masaajidda wax ku tacalluqo kitaabkaas uga hadlaan hhy baabu اctizaali الnisaaءi fi اlmasaajidi can الrijaali ayadaa kani baabu bayaani اctizaali الnisaaءi haweenkii dheeraashadooda inay ka dheeraadaan caddayntiisii uu baab yahay fi lmasaajidi masaajidda dhexdaysa can irijaali ragga inay ka dheeraadaan masaajidda dhexdeeda haweenkiina way ku tukanayaan dabcan raggana waa ku tukanayaan haweenku marka inay ragga ka dheeraadaan oysa isku dhex darmin ayb xagga dambe marka ay masaajidka uga tukadaan qaala xadaana cabdullaahi bni camrin abuu macmar qaala xadaana cabdulwaari qaala xadaana ayuub can naaficin can ibni cumara qaal qaala rasuulu ullahi sala allahu calayh waali wasalam low taraknaa haddaan ka tegi lahayn hada albaaba albaabkan linnisaa'i haweenka aan u dhaafi lahayn fa kaana xasanan yani albaabkan haddaan haweenka uga tegi lahayn oon haweenka u dayi lahayn waa wanaagsanaan lahayd buu qaala naaficun naafici wuxuu yidhi taabiciga falam yadkhul minhu kama gelin albaabkaas ibnu cumara ibnu cumar xataa maata ilaa uu ka dhintay ibnu cumar ilaa uu ka dhintay albaabkaas far ma saarin weligiis kama gelinba mar haddii nebiga uu sidaas yidhi albaabkan haddaan haweenka u dayi lahayn iyaga haka galaan haka soo baxaane mar ad ibn cumara iska dhaafa marka albaabo kale u ka geli jira bmarka wa qaala hayru cabdilwaarisna waxa uu yidhi qaala camrun camar waxa uu yidhi huwa asaxu qaala cumar cumar soo maa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi huwa asaxu saas tanaana oo warka waxa yidhi yani waxaa weeyaan cumar baa yidhi ee qaala rasuululah ma ahna qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi low taraknaa hada albaaba linnisaa waxa yidhi nebiga marka waxaa iskhilaafsan marka cabdulwaari isaga marka wuxuu ka dhigay xadiidka sidaa ayuu ka dhigay wa qaala hayru cabdilwaari cabdilwaari iyo hayruhu baa iskhilaafsan cabdulwaari intaan ahayn waxay ka dhigeen min qowli cumar cabdulwaarina wuxuu ka dhigay waa rafciyey ayb naam qaala xadaanaa moxamed bnu qudaama marka haweenkii in meel loo gooni yeeli karo albaab gaara inay qaadan karaan oo marka iyaga looga leexdo waa kii nebiga uu yidhi marka markii ragga inay acbaar sugaan intay haweenka ka baxaan waa kii faray intaasoo dhan marka inay isku dhex darmeen qaala xadaanaa moxamed bnu qudaamata bni acyan qaala xadaanaa ismaaciil can ayuub can naaficin qaal qaala cumar bnu اlkhadaab radia allaahu canhu bimacnaahu wahuwa asaxu waa kan marka ayuub yani cabdulwaari waxaa khilaafay ismaaciil had ibn culay qaala xadaanaa qutayba yacni bna saciidin qaala xadaanaa bakrun yacni bna mudar can camr bn اlxaariث can bukayrin can naaficin qaal ina cumara bna اlkhadaab ibn cumar kaana wuxuu ahaa yanhaa inuu reebayo qofka uu ka reebayo ninka an yadkhula inuu galo min baabi الnisaa'i haweenka albaabkooda uu ka gala masaajidka cumar waa ka reebi jiray kaana yanhaa الrajula ninkuu ka reebi jira qofka an yadkula inuu galo min baabi nisaa'i haweenka albaabkooda inuu ka soo galo oo u diidi jira marka in la kala sooco baabu maa yaquulu rajulu cinda dukhuulihi اlmasjida baabu bayaani maa kii caddayntiisii uu baabaya yaquulu rajulu qofka uu dhahayo cinda dukhuulihi marka uu gelayo almasjida masaajidka masaajidka markuu soo gelaya muxuu dhahayaa qaala xadaanaa moxamed bnu cuثmaan addimashqiyu qال xdثna cبدالعزيز yعni الdrawrdي cبدالعزيز بن محمد عن ربيcaةa بن أbي cبدالرحمن وهو المacروف بربيcaة الرأي عن cبدالملك بن سعيد بن سويد qاaل سمعت أbا حmayd أو أbا أسayd الأنصاrي أbا أسيid mo idin dhiga أbا أسيid يقuل qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا dkلa أxadكم المسجد midkiin haduu maساaجka soo gala ou soo gelaayo falyusalim cala اnabiy sal ا l slam nebiga ha salaamo uma liyaqul ha yidhaahdo allahuma اftax lii abwaaba raxmatik faidaa kharaja haddii uu baxayana falyaqul ha dhaho allahuma inii as'aluka min fadlik ayb xadiidkan marka muslim saxiixiisu ku soo saaray abu cawaanana wuu soo saaray sidoo kale abu cawaana wuxuu ku daray altasliima cinda alkhuruuj qofku markuu baxayana inuu yidhahdo bismi اllahi wasalaamu calaa rasuuli اllah allahuma inii asaluka min fadli abu cawaana riwaayada saas isaga ku daray abu cawaana kitaabkiisa marka mustakhraju saxiix muslim saxiix abi cawaana layska dhahaa laakiin waa mustakhraj oo saxiix muslim iyo mustakhraj u yahay ziyaadadaabuu marka isaga ku daray marka bismi اllahi wasalaamu calaa rasuuli اllah allahuma iftax abwaaba raxmatik marka la baxaayo bismi اllahi wasalaamu calaa rasuuli اllah allahuma inii asaluka min fadlik ayb sidaasuu marka u dhahayaa masaajidka markuu soo gelayo marka baabka iyo tarjamadu isleeyihin qaala xadaana ismaaciil bnu bishri bni mansuur qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy can cabdillahi bni mubaarak can xaywata bni shurayx qaala laqiitu cuqbata bni muslim ayaan la kulmay buu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi balaganii annaka xadadta waxaa isoo gaartay inaad sheegtay can cabdillaahi bni camr bni alcaas aa ka sheegtay xaggiisa can ilnabiy sal alla ly slam أنه kاana إida dakla الmasجida hadduu masaajidka gala nebiga qaala inuu dhahayay acuudu bالlahi الcaظiim ilaahay baan magangelayaa allihii alcaظiimi weynaa wabiwajhihi اlkariim wejigiisii wanaagsanaay baan magangelayaa wasulطaanihi اlqadiim suldaankiisii yanii hore awooddiisii iyo suldaannimadii suldaankiisii yani qadiimka ahay oo isagoo aan meel ka soo bilaabanin baan magangelaya min الشhayطaan الrajiim ayaan ka magangelaya sidaasaan marka wuxuu yidhi adii miyaa sidaa marka sidaasa ay soo gaartay inaad cabdullahi bni camar ka warisay cabdullahi bni camarna nebiga uu ka wariyey waa duco labaad marka masaajidka marka la soo gelaya marka qofku marna tan uu samayn karaa marna midaan dii adkaarta noocan oo kalea marka inuu isku dara ma aha hadduu isku daro oo tii horena akhriye middaanna akhriyo suuro waxaa soo baxaysa nebigu uusan la imaanin ma jamcinin rasuulka calayh salatu salaam marka middaanna marbaa dabcan ou samaynaya marmar middaanna marmar baad samaynaya haddaa isku darto laakiin dikri oo waxaa ka soo baxaayo nebigu ounan wada dhihin inaa isku dhahdo ibnulqayim saasuu yidhahdo jalaa-ulafhaamka ayb waxyaabaha marka siyaabaha yacnii adkaarta ku soo aroortay siiqooyin kala duwan midba maraa layska sameeyaan haddaa isku darta laakiin waxaa ka soo baxaayo macno kalena ayb wuxuu ku keenay isaga weliga allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiiranna waa soo aroortay kabiiranna waa soo aroortay in labada la jamciyaa waxaan soo aroorin waana allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiiran kabiiran siiqadaas marka ma soo aroorin ajar ma laga helaayo imaamu nawowi isaga wuxuu yidhaha laakiin maadaama labada waa soo aroortay la leeyahay waa la jamcin karaa laakiin sidaa ibnulqayim ah toosan maxaale waxaan waa adkaar waaye wax la hubo adkaarta hadday alfaadda waa waxa ilaahay lagu caabudayo hadday alfaadda si kala noqoto waxba lagama helayo ajirkii loo qoray ajirkii loo sheegay ma la helayo sidaan buu marka yidhi waxaa laga qaadan marka xadiidkan in ilaahay asmaa'diisana la magangeli karo sifaadkiisana in la magangeli karo acuudu billaahi alcaiim wa biwajhihi ilaahay wejigiisaa la magangela wejiga ilaahay makhluuq ma aha marka waa inuu ilaahay weji u leeyahay sifo min sifaatihi wejiga ilaahay weji makhluuqna ma shabahay dabcan maxaa yeelay farqi weyn baaba u dhexeeya agay isaga imaanaya wa sulطaanihi اlqadiim qudrada ilaahay ee qadiimka ayada hore min الشhayطaan الrajiim qaala marka waxa uu yidhi aqad aqad intaa keliya miyaa lagu sheegay buu intaas bis ay abalagaka canii yani abalagaka canii haada faqad saas iga dhigantahay intan keliya ma iga kaa soo gaartay qultu nacan baan idhi ha qaala wuxuu yidhi faidaa qaala dalika haddii uu yidhaahdo qaala shayطaanu shayطaanku wuxuu yidhaahdaa xufida minii waa la iga ilaaliyey saa'ira alyowm maalinta dhammaanteed maalinkan yacni inta hartay waa la iga ilaaliyey midkan sidaa buu shayطaanku yidhaahdaa xadiidkan imaamu nawowi waa xadiid saxiixa weeyaan imaamu nawowi waxa uu yidhi xasanun isnaaduhu jayidun marka qaaladan oo qaala aqadna qaaladan cuqbaa dhahaya cuqbata ayaa xaybo ku dhahaya waxaa laga qaadanaya qisada sidoo kale ruuxa mararka qaar sanadka yani xadiidka oo qof ka soo gaaray ee shakhsi oo uga soo sheegay haddii la heli karo shakhsigii inuu shakhsigiina weydiiyo koobsan waasitada dhanba inuu iskaga tagan oo sanad caaliya marka oo sidaa u raadsadan hadda yacnii nin baa soo gaarsiiyey hadda oo ka soo gaarsiiyey cuqba cuqbihiibuu indhaha saaray u arkay marka cuqba uu xadiidkii ka qaadanaya hadda toosma awel waa looga soo sheegay waasitadii iyo wixii buu rabaa marka taxqiiqna waa ku jiraan ayb kutubaha xataa saasaa fiican raaficiya waxaa la sheegaa imaamu raafici abulqaasim weligiis waxaa la yidhaahdaa yani mas'ale ma naqlinin ilaa yani masderkeedii asalka inuu ugu taga ma ahadii yani masderkeedii asalka ahaa aanu helin ma naqli jirin masale maalan kitaabkaasi ku taalla qof yiri oo kale ma naqli jirin waa isaga gaabsi jireen ilaa oo asaga kitaabkii dul istaaga ma aha taxqiiqana iyadaa ku fiican sida faa'iidadana iyadaa ku fiican baabu ma jaءa fi الsalaaةi cinda dukuuli اlmasjid wixii ku soo arooray ama ku yimid salaad cinda dukhuuli اlmasjidi masaajidka geliddiisa agteeda qaala xadaثna اlqacnabiyu qaala xadaثna malik can camir bni cabdillaahi bni الzubayr can camr bni sulaym الzuraqi can abi qataada ana rasuula اlah sal ا slm qaal إda jaaءa أxadukum midkiin haddii uu yimaado almasjida masjidka falyusalli sajdatayni laba sajda ha dukado min qabli an yejlisa intaanu fadhiisanin ka hor qaala xadaثna musaddu qaala akhbarana cabdulwaaxid bni ziyaad qaala akhbarana abu cumays cutbaة bni cabdillaahi can caamir bni cabdillahi bni zubayr can rajuli min bani zurayr can abi qataadaةa can الnabiy sal ا slm naxwahu zaada wuxuu ku daray uma markaa dabadeed liyaqcud ha fadhiista bacdu intaa kadib in shaaa haddii uu doono ow liyadhab ama ha iska tago lixaajatihi dantiisa ha aado xadiidka marka waxaa laga qaadanaya salaadda marka taxiyatulmasjidka taxiyatulmasjid marka salaad la yidhaahdo ma jirto salaad iyada taxiyatulmasjid la yidhaah ma laha waxaa weeyaan qofku intaanu fadhiisanin salaad un inuu tukado haddii uu faradkii tukado iyadaa taxiyatulmasjidna u noqonayso somaga haddii masaajidka salaad lagu jiro uu yimaado salaaddii unbuu tukanaya iyadaa taxiyana u aan almuhim marka waxay tahay yacni sida wanaagsan inuunan fadhiisanin inuu tukado bis intaas ayb haddaanu fadhiisanayninna waa uu iska taagnaanayana marka salaaddii iyada markaa aakad kuma sii ah haddaanu fadhiisanaynin ibnu daqiiq ilciid saasuu leeyahay ayb ee qofka inuu fadhiisto rabo yay aakad ku tahay marka inuu la yimaado uu tukado ayb ida jaءa axadukum اlmasjida midda kale xadiidkan hadda waa muطlaq waa la iطlaaqay waqtu karaahaha ahaato ama yaynan ahaanin sidaasaa marka badan xanafiyadu iyagu waxay leeyihin yani ilaaqan amarkan iطlaaqa ku jiro iyo nahyiga soo arooray inaan la tukanin owqaadaha qaar ayagu nahyigay tacmiim ay caam yeelaayaan kanay khasisaayaan binaan calaa daalika marka waxay leeyiin salaad casir kadib salaad subax kadib ma la tukanayo xadiidkan ayay takhsiisinayaan waxay ku yani xadiidkan bay waxay ka dhigayaan yani xadiidkan bay waxay u gaar yeelayaan awqaadda hayrulkaraahaha kaas kaloo nahyiga xadiidta yani layska reebay in la tukado awqaaddaas caamay ka dhigayaan fii ayi salaad salaad walbay ku camimayaan jumhuurtan cagsi kaas awqaat اlkaraaha ayay waxay yeelayaan marka waa takhsiisinayaan kaas caam ma ka dhigayaan waxay ku gaar yeelayaan salaad aan sabab lahayn uma markaa dabadeed liyaqcud ha fadhiista bacdu intaa kadib in shaaa haddii uu doono ow amase liyadhab ha iska tago lixaajatihi danihiisa ha iska aado wabilahi towfiiq sal اllah slm ala nabina mxamed wala ali sb